فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo ay joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo faahfaahiyey xamlo ka hirgashay wilaayada taas ummadda lagala dagaalamayo munkaraadka qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay waaliga ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan dhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka oo weerar afka ah ku qaaday xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi barre maamulka degmada laasqori ee gobolka sanaag oo ka warbixiyey roobab dabaylo wata oo ka da'ay degmada dowladda federaalka oo si dadban u meel marisay qaraar u oggolaanaya muddo kororsi dowro diini ah oo loo soo gebagabeeyey ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysan doontaan maxamed sheekh cali ayaa igala qaybgelaya waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa shanta bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga aan ku bilowno barnaamijka weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa faahfaahiyey xamlo ka hirgashay wilaayada oo ummadda lagala dagaalamayo munkaraadka macruufkana la farayo ku soo dhowaada qaybta labaad oo ah tan ugu dambaysa waraysi dheera oo aynu la yeelanay waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله يا مهد اسكال سبحانه وتعالى بعد حمد الله ولا لكم مهد علنا جزاك الله خيرا أذيك ولا لها إذا عدا الفرقان قدهان حملة هذا أن كل واقني وحملة ده كل سيدة مقعيدة بعد كدر يميسو حملة إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد حملة أنا أقول تلقلني أمضى dee munkaraadka iyo xumaanta jirtee soo daahiraysa in dadkii looga digoo lagala dagaalamo munkaraadkaasoo dee noocyo fara badan lahoo waxyaalaha mukhaadaraadka dhulka cadowga deriskana naga soo gaaraya aflaantan xunxun ee mataqaanaaye inta badan naga soo gasha dhanka cadowga uu joogo barnaamijyadan internetka loo isticmaalo meelaha magaalooyinka cadowga ay ku yaalaan ee dhalinyartu badan ay u tagaan moobiladan waaweyn wax lagu soo dejiya xijaabkii sharciga ahaayo takfiif lagu sameeyo hoos loo dhigay iyo dee kor in loo qaado akhlaaqdii muslimiinta ahayd ee lagu yaqaan dadka muslimiinta ah iyo jameecadii salaadii jameecada ilaalinteedii in salaadaha lagu tukado masaajidda jameecada lagu ilaaliyo waqtigeeda arrimahaas iyo kuwo kaloo fara badan ayaan xamlada ugu talagalnay wixii munkar ahna inaan ku zuulino wixii macruufana aan ku farno sidaas ayaan ugu talagalnay jazaaka allahu khayr laakiin n horey dacwowa ay u socotay oo sidaad marar badanba sheegteen isweydiintu waxa ay tahay in muxuu ololahan uga duwan yahay dacwadaasi waa runtaa walaal jazaaka allahu khayran dacwo hore way u socotay masaajidda waa ka socotay muxaadaraad waa la dhigi jiray maraakiista waa lagu qaban jiray si guud idaacadahana way ka socon jirta khayrkaas khayr joogto ah allaha inoo siyaadiya tanu laakiin insha allahu tacaala waxay kaga duwanaan doontaa kow waa mid guud oo wilaayaadkaoo dhanba la wada amray inay wada qabtaan oo hal mar xamlo wilaayaadkaoo dhanba ka wada dhacayso ko iyo tobanka wilaayo weeye talabaadna waa mid ay la socoto insha allahu tacaala dee ficil munkarka lagu zuulinayo waxaa insha allahu tacala dee shaqada qeyb weyn ka qaadan doona walaalaha ciidamada xisbada oo munkaraadka la dagaalami doona ficil ahaan iyo muxaafadaadka maamulkooda taana way kaga duwanaan doontaa insha allahu ta kale saddexaad waa talooyinkii dee nuqabadii iyo hogaankii qabaa'ilku ay soo jeediyeen ayay kamid ahayd iyo culimmadii dadkii culimmada ahaayee rabbaaniyiinta ahlu khayrkaa fadhiyo iyo kulamo lala yeeshay iyo talooyin la weydiiyey in xamlaad noocan oo kale la qaado dadkii dee munkarkii lagala dagaalamo macruufkii la faro ilaahay subxaana wa tacaala lagu xiro macruufka waxaa ugu weyn dee laa ilaha illa allahu towxiidkaasa ugu weyn shirkiguna waa munkarka kan ugu weyn weeye labadaaba mataqaanaya dee sidii kanna kor loogu qaadi lahaa towxiidka shirkiga iyo wixii hoos yimaadeen munkaraadahana loola dagaalami lahaa weeye marka waana talo ka timid dadka ahlulxalli walcaqdiga iyo culammada talo ka timid weeye waana talo guud oo hadda wilaayaadkao dhan insha allahu tacaala ka wada socoto sida ayay kaga duwan tahay dacwadii hore u socon jirtay
waa tahay marka ilaa iyo hadda halkay bay maraysaa xamlada
xamladu walaal way socotaa kulley wilaayaadka midbo meel ayay u maraysaa annagoo wilaayad jubbal wusta ahaan kulley hadda waxay noo maraysaa muxaafadaadka afarta ahaaba howsha way ka wada socotaa afarta muxaafadood ee wilaayada jubba ka tirsan si guuda haddana muxaafadeedka qaar ka mid a tuulooyinkii ayay u dhaadhacday waxaanan ogu talagalnay insha allahu tacaala tuulooyinkan inay kasii gudubto miyiga tagto dadka reerbaadiyaha loogu tago guryahooda waa dacwo insha allahu tacaala waqti dheer socon doonta hadduu ilaahay idmo socodkeeduna hadda wejigeedii horaan ku jirnaa weji labaad iyo mid saddexaadna way yeelan doontaa laakiin wejiga koobaadan hadda ku jirnaa oo ah wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo hadda weli ma aanan bilaabin gacan ka hadal maanan bilaabin wacyigelin unbaan wadnaa jazaka allahu khayr marka wakti aad noo sheegi karta ma jirta oo aad leedahay in xilligaasay ku eg tahay iyo meelo idiin qorshaysan inaad ku gaartaan intaba ha xamlada si guud waxaa loogu talagalay hal bil ayaa loogu talagalay bishaasay soconaysaa insha allahu tacaala wixii ka dambeeyana dee wacyigelinteedii iyo munkarka la dagaalamkiisu iska jiraya laakiin ka xamla ahaan socodkeeda wilaayaadka waxaa la amray muddo hal bilah inay si mustamira uga socoto miyi iyo magaalaba ay ka socoto aysan kala go' yeelan hadduu ilaahay idmo munkaraadkaanu laga zuuliyo lagala dagaalamo tanna insha allahu tacaala dee ciidan iyo maamul iyo odayaal iyo culamo iyo dad kastoo ahlulxalli walcaqdi iyo qof kastoo caqli lahba kaalinta uu ku leeyahay inuu ka qaata yaa la rabaa dumarku kaalintooda ka qaataan raggu ka qaataan dhalinyartu ka qaato insha allahu tacaala waa xamlo bishaas socon doonta hadduu ilaahay idmo wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala dee way noo sii socon doontaa sidaa wey jazaaka allahu khayr wayahay aad baad umadsan tahay in shacli darwiish in waan soo gabagabeynaynaa ugu dambeyntii in maxaad ku soo gabagabeynaysaa waraysiga si guud ummadda soomaaliya kuwa aad waariga u tahay gobolka jubbada dhexe maxaad kaga tegaysaa oo gun iyo gunaanad ah jazaaka allahu khayr aquuna walaalaha shacbiga muslimiinta ee soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan wilaayaadka kheyrkii waxaan u dardaarmayaa ilaahi subxaana wa tacaala inay ka baqaan oo aakhiradooda ay u shaqaystaan adduunyadu waa maalmo yar oo la joogayo waa meel aan taranseed ku nahay oo socoto aan ku nahay oon kasii soconno aakhiro inay u shaqaystaan rabbigood ka baqaan khaasatan kuwa wilaayaadka islaamiga ku hoos noolna waxaan leeyahay garab istaagga mujaahidiinta iyo ragga walaalihiina camalka aan u halgamayo ayaan idiin dardaarmayaa sida haddaba aad u garab taagantihiin inaad sii xoojisaan inta ilaahay subxaana wa tacaala dee annaga iyo cadowgeena uuna kala xukumayo taa waxaan u dardaarmayaa shacbiga muslimiinta guud ahaan si gaar ahna wilaayaadku ku hoos nool ciidanka muslimiinta ee thuquurta ku jira jabhaadkan waxaan u dardaarmayaa sabir iyo thabaat inay sugnaadaan dagaalka iyo halganka iyo sabirka iyo jilbixirnaanta ay ku jiraan waa midda wilaayaadku ay ku dhisan yihiin oo gabdhaha muslimiinta ay ku xijaaban yihiin oo dacwadaas ay ku socoto taa iyada marka waxaan idiin dardaarmayaa inaad ilaahayna ka ajir xisaabsataan ood ku sabirtaan ilaahayna subxaana watacaala ajirkiina habadii ayaan leeyahay qiyaadada camalkana dee si guud ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u weydiinayaa sawaabka inuu waafajiyo camalkoodana ilaahay uu ka aqbalo sida habeenii maalin ay ugu fikirayaan oo ugu taagan yihiin ayaan leeyahay si labalaaba insha allahu tacala ilahayna ajirkiina habadiyaan leeyahay jazaaka allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaa qaybaha hor ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markaan ah waa xalqada sideedaad ee xubinta caafimaadka alaaba xubinta waxaa soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaa dhacday in dadka badankood ay goobaha caafimaadka taleefon kula xidhiiraan oo dhakhtarka taleefon uga sharaxaan xanuunka kadibna ay dalbadaan inuu daawo u qoro arrintaas ka waran bismillaah waa mahadsan tahay qof bukaan in laga daweeya taleefon waa qalad waxayna qalad ku tahay bukaanka dhakhtarka markuu rabo inuu daweeyo dariiqooyin la yaqaano oo caalami oo maraa waxaa ka mid ah waraysi case history la dhahaa waxaa ku xiga wax loo yaqaano aragtida koobaadba case history waxaa kasoo horeysaba aragti isha markuu saaro dhakhtarka waxba usoo baxaya demeanor waxa la dhahaa jirta qofka labiskiisa qofkan duruuftiisa qofkan wejigiisa posture xataa fiiri qaabku u soconaya xanuunkiisa uu dareemaya kadib waxaa ku xigta waxaa loo yaqaana case history qofka in la wareysto oo the case history waa wax weyn waxaa ku xigta waxaa loo yaqaana general examination waxaa ku soo loo yaqaana systemic examination kadib bukaanka sariir baa la saaraya qofkii waa la ta- waa la fatashaya waa la taabanaya waxaa jirta wax loo yaqaano balbation waxaa jirta wax loo yaqaano macashon auscultation dhagaysigii taabashadii waxa waaye arag- observation aragtidii kadib waxa usoo baxaya boqolkiiba toddobaatan dhakhtarkii oo haysta cudurkaas impression waxa la dhaha jirto isagoo maskaxda ku haysta oo dhahaya cudur hebel waaye uu dirsanaa wuxuu u diraa shaybaar soddonka u dhiman wuxuu ku dhammaystirinaya hadday computer tahay mri scan kulli laab kulli uu kuso dhammaystirinaya marka dhakhtarka toddobaatan boqolkii wuxuu ku helaya aragtida Ee, midda kale raba inaa uga faa'iidaysto fursadan qaaliga ah waxaa waaye inay iska daayaan ummaddu degdega ah caafimaadka wuxuu u baahan yahay waqti sida cunuga guurguurad usoo maray istaag u maray loogu sabray u baahan yahay cudurkana in nidaamkaasoo kaleeto ee, la maro marka degdeg ma jiro gaariga ii taagan waxaa loo baahan yahay qofka hadduu imaado inuu gaaro dantiisii waxaa laga yaabaa daawooyinka qaar inay shaqeeyaan isbuuc kadib marka haddii adna laba maalin dad ku raysan weysa waad ka tuuraysa waxaa leedahay waxaan daawo ma aha kuma raysan saas lama rabo daawada dureeshinkeeda in la qaato nidaamaadka dhakhaatiirta ee qoraan la maro saas aan kula talinayaa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaanad faa'iiso cali jayto oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi bare waxay ku tilmaamtay inay tahay xukuumad dalaal qaran iyadoo dhanka kale sheegtay in bannaanbax lagu sheegay inuu ka dhacay liido ay dadka ka soo qayb galay dhammaantooda ahaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka shir dhowaan muqdisho ay ku yeesheen wadaadada taageersan dowladda federaalka ayay sidoo kale soo hadal qaaday iyadoo si gaar ah u dhaliishay hadal uu shirka ka jeediyey mid ka mid ah wadaadaha kulanka ka soo qayb galay Een, waxaan rabaa inaan cambaareeyo banaanbixii lagu sheegay in lagu- looga banaanbaxayo dhibaatadii liida ka dhacday ayadoo ay ahaayeen dadka banaanbaxayay shaqaalaha rayidka oo lagu yiri haddaan banaanbixi weysiin waxaa liidinka joojinayaa xuquuqdiinna oo mushaar ma helaysiin waa qasab inaad soo banaanbaxdiin iyo niman wasiiro isku sheegayo oo xukuumadda ka mid a dalaal qaran oo inta dayacday mas-uuliyaddeedii ayagoo qoslaayo aa u moodid dad xaflad yimiday ama meesha u soo aaday inay aalamiito soo aadoo kale iska cayaaraayo ee garbaha ishaysto ay meesha ku qoslayaan horta waxaas ma qabtaan shacabkan gobolkan banaadir oo labaatan sano in ku dhow qaraxa iyo dhibaatada ku dhex jiro waana ka tacsiyeynaynaa annagaan u cudurdaarayno wixii meeshaas ka dhacay inayna qaldanaayeen banaanbaxna aysa ahayn baroordiiqna aysa ahayn ay aheeday ku-digasho lagu sii diganayo dadkii dhibaatada gaartay oo waxaana jirin la rabo in itijaah looga qaldo waana ku mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed oo diiday inay soo bannaan baxaan oo dareemay xukuumadda dalaal qaran ilinta iyo xaaska oy meesha ku hayso inay dareemeen ooy diideen inay soo bannaan baxaanna waa ku mahadsan yihiin waxaa arkaya wiil yar oo dadka liido ku soo bannaan baxay Een, tiim kale oo si gooni u bannaan baxayo shacaba ka hadlaaya wuxuu dhaha annaga inna la qarxiyo gudoomiyaha gobolka ku fadwooduu dhah oo yidhi meeshaan faqsiyaa lagu haayaa heer waxaa la marayaa marka dadkii dadkii mas-uulka ka ahaa oo nabadgelyadooda iyo hantidooda ayaga lagu aaminay ay dhahaan fiqsi a meesha ka socdo waa ceeb daraad waxaa ka dhacay shir hotel jasiiro loogu yeeray inay culummada soomaaliya isugu timiday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta shirkaas qabanaysay waxaa diiday dhammaan wasaaradihii awqaafta arrimaha diinta oo maamul goboleedyada ayagoo dhaliilo sheeganayo looma joojin shirka waa iska socday ku kale oo kaas beddelkiisa magaalada dhinac kaleoo ka mid ayuu ka socday ninaa ka hadlay wuu istaagay wuxuu ku yidhi xildhibaanada iyo dadka dowladda iyo waxa socda diido oo ka aragti duwan waa la dilayaa horta wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo aniga guddigiisa aan ku jiro waxaan ka rabaa ninkaas iyo ciidanka soomaaliya inay horta ninkaas soo qabtaan baarlamaanka la horkeeno hadday dhici weyso ninkaas la soo xiri waayo wasiirka asagaa la rabaa inuu arrinkaas ka jawaabo lianna asaa soo casuuma ninkaas midda kale ninkii shalay bannaanka jooga ee lahaa xildhibaanka waa la dili karaa naagtiisa waa la dili karaa ilmihiisa waa la qarxi karaa maanta haddana asoo dowladdii haddaba haddana inta ka dhahaya xildhibaanka waa la dili karaa maxaa waay dowladnimada oo la raadinayo dowladda xukuumadda iyo madaxweynuhu u horeeyaan ninkii shiiqi isku sheegaya hotel jasiiro dhexdiisa ka hadlaya wixii uu sheegay oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo wasiirkeedu ay soo casuumeen haddaana tilaabo laga qaadin oo la keenin waxaan u sheegaynaa waddankan wax ka soo socda inay waxa hadda loo jeedo wax ka badan oo khatar ay ka soo socdaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم iminkana sanaag guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada laasqori ee gobolka sanaag ayaa ka warbixiyey roobab dabaylo wata oo ka da-ay degmada ah wuxuu sheegay in roobabka dabaylaha wata ay saameyn ku yeesheen degmada iyo dadka ku nool ayna burburiyeen ugu yaraan soddon iyo shan guri oo ay dad deganaayeen magacaygu waxaa weeye cabdulaahi axmed maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada laas oray diina aan kaaga waramo oobabkii ka da-ay ee dabaysha watay degma laas oray khasaaraha ay geysteen mid oo mid dad iyo mid xoolaad midna ma dareemayno hadda oo looma sheegin laakiin waxay geysteen khasaare ee magaalada magaalada ku dhacay oo ah guryo daaro weliba u badan inay diiyeen oo adigu hadda kolay casar lagu sheegay koobkooda hadda inta la hayo dhowr iyo soddon baa lagu sheegay oo guryo weliba waaweyn ah oo guryihii dambe xiliyadii dambe la waa dumiyeen guryahaas roobkuna dhinaca galbeedka buu ka soo da-ay wuxuuna watay dabayl biyaha magaalada barka qabatay awo ma lahayn gaadad xoogan ma lahayn laakiin waxay wateen dabayl xoogan aada u xoogan wax walba dedejinaysa baa la socotay ma ma maqal ma warkaasi ma maqal wax hadda gaadiid badda saaraa oo waabaka waa laga shaqeeyaa kulley badda gaadiidka oo boosasaa ka yimaadeen ama meelaha ama meelaha ku dowdow waxa ka soo baxeen kulley gaadiidku weli waa waa shaqeeyaan baddana waa laga shaqeeya laakiin ma maqal wax gaadiid ah oo haddeer ku tegey gaadiidkii soo jiiday oo xeebta yiiday lama jira koobin laakiin kulleyba baddu waa xoogaa baddu way soo gaadhay baa laleeyahay oo dadkiilaha way ka maqan yihiin oo hadeer waa dee dadkii xaggaa qaxwi ku maqan yihiin laakiin xoog bay gaadiidka badda xeebta yaalay waa soo gaadhay si xoog badan bay usoo gaadhay oo qayb qayb laga reebay iyo qaybay hoosta ka qoday halkaasna kollayba weli lama jira koobin oo kama kama baasheegi karno oo qayb waxbay la tageen ma oran karno maadaama dadkii lahaana ka maqan yihiin welina aan dadkii lala hadhadlin laakiin kollayba meesha xeebta oo dhan oo gaadiidku yiday waa soo gaadhe waa soo gaadheen biyihii badda dhinaca magaalada daaro waaweyn oo bahaara lahaa ahaan bahaara ahaa oo guryada deganaa ahaa oo noocyadii dambe ahaa guryahaas ilaa guryo gaaraya kulli shan iyo soddon baaxdeer ilaa lix iyo soddon bisaanka baaqbaamidka way marayeen oo la kala koobay guryaha wax qorya iyo wax gurigada kuma heelin waxay waxyaalo u geysteen bilaashkii oo isla fugeenna waa jiraan wixii iyada dumarku iyo iska garanaysaa sundaqado iyo barbarooyin iyo haddii aba kuu roon yahay wixii lagu ganacsan dumarku laskaga ganacsan jiray oo yaryaraa oo dhanna waaba laalaabtayba maya roobkani boqolkiiba sagaashan xilligan waa xagaaba waa xagaabay u badan tahay laakiin waxaa xilligan waa bilowga roobabka waa tahay inkastoo oogooyinka uu ka dhigi jiray oo u badan yahay waana xeebaha xeebaha boqolkiiba sagaashan kabadi oo haddaaya laakiin roobkani kolleyba wuu digay oo xeebta iyo quurta is meesha saaran buu ka buu ka xugtay dabadeedna oo dhinaca galbeedka magaalada ka saaran marka roobkani waa taa xilli roobaad oo hadda oogada waa ka dhadhaca oo dhulkan baran iyo dhulka baran iyo oogada iyo kuwa dhadhaca laakiin xeebaha hadda ayaa de aad iyo aad loogama baran oo kama jirin marka dhibaatada ugu geysta waa dhibaatada hantidii magaalada uu burburiyey khasaare ballaaran kolley oo uu u geystay baanu anugu hadda ognahay oo xaqiiqada inta ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markan ah waa xubinta dhacdooyinka toddobaadka wararka la xiriira howlgallada toddobaadkan xarakada shabaab mujaahidiin ay fulisay ee ku soo dhacay warqabadka alfurqaan waxaa soo ururiya oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh mahadsaned maxamed daahir cali sow dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jimco aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba xubintan waxaan kusoo gudbinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkaasi dhammaanaya dhacay ee aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadan caawa xubinta ku faaqidi doona waxaa ka mid ah habeenkii sabtida taariikhdana ku beegnay sideed iyo labaatanka bishii dhammaatay ee muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhanka kalena waafaqsaneed labada ogosto laba kun afar iyo labaatanka guutada naftood huriyaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar najaxay oo si heer salaa loo soo agaasimay waxay ku qaadeen hotel lagu magacaabo big view oo kaabiga ku haya xeebta liido ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgalkan gaarka ah ayaa waxaa lagu daafuray camaliyad nafurnimo ah kadib dagaalyahano garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa weerar inqimaasi ah ka bilaabay gudaha hotelka beach view weerarka ayaa qaatay saacado xiriir ah war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada iyo jawaasiista loo yaqaano dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadowga ilaa iyo hadda intaan xaqiijinay waa afar iyo konton murtad dhaawacuna waa toddobiyo siddeetan murtad qaar ka mid a magacyada mas-uuliyiintii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii hotel beach view ayaana baahisay idaacadda al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna u qornaa sida tan magacyada saraakiishii lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay howlgalkii xarunta beach view ee muqdisho cali mahdi mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waa dhimasho dhaktar cabdiqani siyaasi hadda la shaqaynayay xukuumadda xamse cabdibare waa dhimasho xasan nuur shaqaalaha wasaaradda gaadiidka waa dhimasho maxamed cabdulqaadir musdaf gaashaanle military waa dhimasho axmed gacal muuse mas-uul ka tirsan safaaradda ingiriiska waa dhimasho axmed cali dheere waa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waa dhimasho axmed colow oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda waa dhimasho burhaan maxamed xagaley waa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waa dhimasho ibraahim sheekaal tali ku-xigeenka nisa ee gobolka banaadir waa dhaawac ibraahim xidigow waa sarkaal ka tirsan booliska waa dhimasho nuur cabdulqaadir cali abaabulyaasha kaambeenka xasan sheekh maxamuud waa dhaawac cali muuse iskudubaha wasaaradda horumarinta beeraha waa dhimasho awees sheekh maxamuud waa dhimasho faysal cabdulaahi xaashi sarkaal ka tirsan ciidamada danab waa dhimasho maxamed nuur oo ka tirsan ciidamada haramcad waa dhimasho habeenkii axadda sagaaliyo labaatankii muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan afarta bisha agosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro habeendheelmad ah oo ka dhana askarta shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday fariisimo ee askarta shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanada laanta buura iyo nambar lixidan oo ka wada tirsan shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku mireen fariisina askarta dowladda federaalk ku leeyihiin magaalada marka iyo deegaanada kale ah lafoole jasiira iyo xaafadda buundabilan iyo buundabacad oo dhammaantood wada dhaca gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho geesta kale weerar kamiin ah ayaa askarta dowladda kenya lagula beegsaday inta u dhexaysa wajeer iyo mandheer ah oo ka wada tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya qaraxa lala beegsaday kolonyada ayaa waxa uu haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta kenyaatiga ah kaasoo gebi ahaanba wixii saarnaa ay cardaaduqa noqdeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka bakool ayaa fuliyey weerar qorshaysan war kooban oo barta telegaraamka ee internetka ku leedahay ku faafisay idaacadda andalus ayaa lagu yidhi howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur waxay ku dileen mujrim si weyn mujaahidiinta ugu daba jireen kaasi oo lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheeraa beesa jecel mujrimkan ay dileen mujaahidiinta kana qaniimaysteen qorigii iyo booshkii ugu hubaysanaa ayaa ahaa mujrimkii dilay suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare oo saddex bilood ka hor ku shahiiday deegaanka garsweyne ee hoostaga degmada xudur ayaa lagu soo gebagabeeyey warka ay baahisay idaacadda islaamiga ah al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isniintii aynu soo dhaafnay kowda bishan aynu ku guda jirnay ee safarkun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku aastaysan shanta bisha agosto sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisina askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xirada loo yaqaano buurta ee ku taala degmada beled xaawe ee gobolka gedo bay askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lagu dhaawacay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda horseed ee magaalada baydhabo ee gobolka baay sidoo kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaaran waxay ku qaadeen fariisimaha askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay iyo saldhigga askarta koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey oo dhacabduleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay n f d xero ay askarta dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee ku yaala gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya talaadii aynu soo dhaafnay labada bisha safar sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan lixda bisha agosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray guriga uu baydhabo ka degan yahay aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka waxaana halkaasi waxyeelo kasoo gaartay ciidamadii ilaalada ka hayay guriga aadan madoobe gedo ciidamada itoobiya oo ku lugeynayay gudaha magaalada baardheere ayaa lala beegsaday qarax culus waxaana ka dhashay qaraxaasi waxyeelo kala duwan oo soo gaaray ciidamada xabashada itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada baardheere ee gobolka gedo maalintii arbacada saddexda bisha safar sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhanka kalena ku aastaysan toddobada agosto laba kun afar iyo labaatanka howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada baydhabo ayaa lagu dilay askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaasoo dhibaatooyin ba-an ku hayay shacabka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee howlgalka fuliya ayaana ka furtay askariga qorigii ugu hubaysanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeen hore weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ee degmada janaale waxay sidoo kale wadada isku xirta janaale iyo buufow qarax kula beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay laba askari oo yugandhees ah iyo laba sarkaal soomaali miinabaar ah mandheera weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barow oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii weerarka ku habsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa qarax lagula beegsay agagarka jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana ku dhintay laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday halka uu mid kale ku dhaawacmay mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalkeena soomaaliya iyo askarta soomaalida ah ee caratuurka u ah shisheeyaha dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka intaan xubintan teeda kalean hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idin leh sidaasi nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhowxawraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waayahay dowlad federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa si dadban u meel marisay qaraar u ogolaanaya muddo kororsi kulan ay muqdisho maanta ku yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda xamsa ayay ku meel mariyeen shuruuc la xiriirta axsaabta iyo doorashooyinka marka laga hadlo doorashooyinka waxa ay muujiyeen suurtagalnimada in muddo kororsi ay samaysato xukuumadda xilligan jirta ee uu xasan sheekh maxamuud hogaamiyo guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya dib u dhaca doorashooyinka marka ay suurtageli weydo in doorashooyinku ay qabsami waayaan duruuf adag oo jirta awgeed wakhtigii loo cayimay ayaa lagu yidhi qoraalka haddii ay suurtageli weydo in doorashooyinku ay qabsoomaan duruufo adag oo jira awgeed cidda haysata xilka loo tartamayay ayaa sii haynaysa xilka inta duruufaha si adag laga gudbayo doorashooyinkuna ku qabsoomayaan ayaa lagu yidhi qoraalka durbadiiba mucaaradka iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hor yimid qorshahan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dowru socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay rag ka tirsan xisbada gobolka jubbada dhexe dowladda ayaa loogu magacdaray saxaabiga ah mucaad ibnu jabal waxaana loo qabtay rag gaar ah oo ka tirsan xisbada wilaayada kuwaas oo laga keenay dhammaan degmooyinka muddadaasi waxa ay barteen casharo diini ah oo qaarkood la xidhi siiyey sheekh jaamac cabdisalaan ayaa kelimad ka soo jeediyey munaasabadda dowladda lagu soo xirayey isagoo la dardaarmay ciidanka xisbada إله وحنا لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون qof kastoo muslim hadduu dardaarankaas rabbaanigahay madaxiisa ku jiri lahaa waxba ma xumaan lahayn taqwadu sidaynu ogsoonahay waa alcamalu bitanziil wey waa waxyiga oo lagu dhaqmo la dhaqangeliyo wey mana ku timaada ilaa bilcilmi mooyaane oo ilaahay baa ina dhahaya inamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa nimaan cilmi garanayn see ilaah uga baqayaa suu ilaah uga baqan maba taalaba aynu ka dhigna marka mawduuceenna taqwada iyo camalfalkeeda oo cilmi u baahan dee ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan wa yukafir cankum sayi'aatikum wallaahu dulfadli alcadiim haddaad ilaahay ka baqdaan kala bax buu idiin yeelayaa rabbi adinkayo wixii idin dhibhaya oo dhan kala bax oo maxaana dhibaya yaa rabbi wax kastaba yajcal lakum furqaanan baynakum wa bayna caduwikum kala bax degdegaa la idiin samaynaya haddaad ilaahay ka baqdaan qur-aankaad ka helaysaa warkaas shaahidkiisa oo ilaahay ina leeyahay subxaana wa tacaala ina allaaha maca aladiina taqow waaladiina hum muxsinuun macahum binnasri wata'yiid sooma wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an waxa ay ka bugbugsinayaan iyo waxa ay hawada ka guuxayaan iyo waxba idin yeelimayaan haddaad xoogaa yaroo adkaysanana la timaadaan oo sabira aadna shareecada dhaqan gelisaan attaqwa maxay ahayd imtithaalu amri illaahi ijtinaabu nahy waa tadbiiqu shariica taqwadu sowma innaga iyo cadow waa kala baxaynaa haddii alla ka cabsi la helo in tattaqullaha yajcal lakum furqaanan ay yucallimukum diinakum aladii tufariquuna bihi bayna alxaqi waalbaatil wa bayna aleish alxalaali waalxaraam wa bayna maa yurdi allaaha wamaa yuqdibu waxa ilaahay idinku caroonaya waxaad idinka raali noqon lahaa ilaah baa idin baraya maxaa u daliila wattaquu llaaha wa yucallimukum ullah ilaah baa qalbigiina ku soo dejinaya ilaah baa idin ilhaaminaya ilaah baa idinku roonanaya cilmigu inuudan galo cilmigaana wuxuu u baahan yahay quluub ilaah ugu talagalo ee qabanaysae nin kastoo mujrima cilmigu qalbigiisa ma galaayo mana qabanayo mana fahmi karayo mana hayn karayo marka haddaynu ilaahay ka baqno intii aynu barannay aan ku dhaqanno waxa weeye ilaahay baa cilmiga inugu shubaayo subxaana wa tacaala intaa keliya maaha in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan yajcal lakum makhrajan wa najaatan min kulli hamin wa farajan min kulli dayq wax kasta oo ku dhiba qofka muuminkaa taqigaya dhib maba is arkayaanba wax kasta haddaad nolol ka baqayso haddii aad caafimaad u baqayso haddaad wax kale ka baqayso adigu qalbigaaga iyo afcaashaada xaraasa ma saari kartaa adag oo joogtaa qofku naftiisa qalbiga ka- ka- ka soo bilow khawaadirta qalbigaaga ku soo dhacaysa araggaaga maqalkaaga afcaashaada kulli xaraasa haddaynu saarno taqwadu waa sidaas waxay soo soo hoosgelayaan waa d- ma- mansilada u sarraysa diinta oo muraaqabadii istiqaamadii ixsaan baarinimo ilaahay loo baari noqdo kulli meeshay isugu imaanayaan mansilada u sarraysa diinta marka haddii iyada la helo wax la weynaya ma jiro laakiin maxaa lagu heli karayaa waan usoo gudbaynaa waxaa lagu heli karayaa cilmiga aad barateenoo lasii badiyo lana dhaqangeliyo wax ilaahay nebi maxamed uu ku yidhi badso ilaahay eh, bari baryi inuu kuu siyaadiyo maxaa ka jira cilmigan soo maha waqul rabbi zidnii cilman hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta ayuu baraa oo fahamsiiyaa weliba markaa diinta ilaahay inta ku baro aad gudbinayso maxaa ku helaysaa ajar tiradii ka batay lan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam geel iyo dahabka laga shaqaynahaya iyo dinaarka hal qof oo ilaahay sababkaa ku hanuuniya waa ka khayr badan soo lama dhihin man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicahu laa yunqasu dalika min ujuurihim shay-an cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminka ah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna bas waa dheragtay intaan kugu filan ma jirto cilmiga lagama dhergaayo acmaasha xasanaadka ha ka dhergin soo badso subax walba ku kalah galabtii ku carow cilmiga barashadiisa cilmiga barashadiisa inagu haddaynu soomaalinahay ama dadka muslimiinta maanta waxaa dhacday baa layidhi boqolkiiba sagaashan maba la akhrin karaba horta inta akhrin kartaana ma akhriso ninbaa kitaab ciwaan uga dhigay ummatu iqra' limaada laa taqra' ummaddan waxyigii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabmay iqra' maxaan wax la akhrin laana muqarar inaad samaysatid maalintii meeqaa safxaad samaysan kartaa nin raga ma tahay boqol sano boqol safxa maalintii muqarar ma ka dhigan kartaa waxaa la rabaa wax joogtaa maxfuudaad subxi aad samaysatay oo joogtaa qiraa'o joogtaa kitaab aad daalacato ugu yaraan soddon safxo maalintii mudaalacadaadu yay ka yay ka yaraan cilmiga kordhi xifdiga kordhi bixinta kordhi ku dhaqanka kordhi muraayadii baa tiin baaraka allah waan dheereeyey ummadda laga fiirinayey taqwaa laydinka rabaa cilmi fal baa laydinka rabaa afhayeenka odayaasha jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi ayaa isna ka hadlay kulanka qaala allahu tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha wa qaala tacaala wma bikum min nicmatin famin allah wa qaala tacaala wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah nicmooyinkii ilaahay una siiyey ma koobi karno walaalayaal nicmooyinkaasna waxay u baahan yihiin shukrin haddii shukrina laga waayo inta aan haysanay ilaahay wuu naga qaadayaa tu kalena ma siinaayo qaala allahu tacaala lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxaan kaloo u mahadnaqayaa wilaayatu jubba alwusda alislaamiya waxaan maanta ka soo qaybgalnay dowro micnaha loogu magacdaray macaad ibnu jabal oo xaflad micnaha aad u qaymo badan aad baad u mahadsantihiin dadkii xafladdan oo qaymaha badan isku soo aadiyey ee dowradan micnaha waxaa ka qalinjebiyey ee walaalo micnaha xisbo ah oo deegaano badan laga keenay ee waxaa aad ii soo jiitay waxyaalaha aad soo bandhigteen run ahaantii ayaa aad micnaha sida hadday tahay micnaha tafsiirka qur-aanka marka aad iyo aad micnaa waxyaalo badan ayaa soo bandhigteen ee run ahaantii ee cilmi baad xambaarteen waxaa laydinka rabaa macnaa indhaha dadkaad ayaa tihiin in laydinku daydaa loo baahan yahay waxaad xambaarteen cilmiga aad meesha ka qaadeen inaad gaarsiisaan dadka micnaha oo micnaha si fiican ula tacaamushaan dadka micnaha oo idinka aad mas-uulka ka tihiin howsha aad u xil saaran tihiinna waa taqaanaan alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar marka insha allahu tacaalaa hooshiina si fiican u guta qaabkaad u gudan laheedeen meesha aad u mari laheedeen kitaabkii ilaahay ayaa idin hagaa insha allah idinkaana hadda soo bandhigay aad baad u mahadsan tihiin meeshii lagu bartay yaan lagu dhaafin ee waxaa la rabaa subax walbo oo waagu uu beriyo in cashar la qaato ama wax la zaa'idsado laakiin dowraan ka soo baxaye bes ayay ahaanin hadduu ilaahay idmo ha la dadaalo alla kacabsiga ha lagu dadaalo sidai culimmadaba horey ka dhawaajiyeen marka insha allah qof kasta wax kasta waxaa ku xidhan maa min khayrin ilaa wacallaqahu llaahu bitaqwa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين